maanta waxa ay ku buuxdaa saddex sano markii la doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana markii la dooranayey uu sameeyey madaxweynaha soomaaliya ballanqaadiyo wariyaha v o a cabdiqaadir cabdulle ayaan mar kale ka dalbanaya inuu warbixintan inuu faahfaahiyo ballanqaadyadii madaxweynuhu sameeyey iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha aan ilaa hadda qabsoomin hadda waxaa u hara madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hal sano waxaana maanta u buuxsantay saddex sano saddex sano ka hor ayuu ballanqaadkan ka hor akhriyey mudanayaal uu codkooda martuu ahaa maalinkaasi waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqayn lahayn waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo wakhtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saa la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto waxaan bedelaynaa oo kale haddii aada fursad siisaan oo aadoo aad aada ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yidhaahdo in dowladdu awooddeeda ku cabiriso shacabka intay ugu adeegi lahayd dadkaan la xiraayo oo maalmahoo dhan xiran waxa weeye waa qeyb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaaladan nabad keeni waayo baabuurtii waaweyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baad meeshii rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood waa isu tegaynaa ama hadday hadday nabad qaataanna waa fiican tahay haddaysa nabad nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal gelaynaa maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dul istaagay lix qodob oo uu sheeginaya had in wax ka qabto madaxweynaha la doortay dastuurku waa aasaaska ama waa buddhigga ama waa gundhigga dowladnimada soomaaliya waay sababtoo waxa dadka isku haya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxay isku aaminaan waa waraaqahaas aad arkaysaanoo dastuurka ah adduunkana asagaa wuxuu u yahay foundation ama ama u ah saldhig u ah labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka amisom waxaa kaloo lala imaanin qorshe amni oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracanna lagu baabi'iyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaadsiiyo aragtidaasna dowladda lama aysan imaanin wax qorshe amni ah ee dowladda la timid oo qaran ah ma jiro dowladdu wax wada hadal dhab ah lama gelin walaalaheen somalilan lama gelin waa qodobada asaasiga ah oo dowladda looga fadhiyey si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin adaan rabaa ma aysan samaynin heshiisiin ka dhalata saa ogtihin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaada maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas waxay u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo iyo dib heshiin guud oo dadka soomaaliya loo sameeyo dowladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin midda lixaad waxaa waaye siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka kusoo kordhay gobol kusoo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeed oo fadhisa oo miisaan leh oon ku samata bixi karnana ma aysan keenin cabdulaahi maxamed shirwac ayaa sheegay in xilligan ay muuqato culays aan la dheelsan karin marka la eego doorashada soomaaliya iyo khilaafyada maamulada qaar kala dhexeeya dowladda dhexe waxyaabaha hadda dhacaya waad og tahay oo maalan puntland oo kaleeto xafiiskii doorashada waa la xiray isbuucii hore la xiray shalay madaxweyne saciid dani wuu hadlay fariin adag buu diray oo ah muxuu ahaa mataqaanaa inuu qaatir bilaahi ka taagan yahay la shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya waad dareemeysaa oo qayladhaanta ka yeereysa doolow iyo muxuu ahaa mataqaanaa xadka etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya dadka degan reer gado ciidan ayaa lagu sii gurayaa meesha muxuu ahay meel ciidan lagu sii gurayaana waa meel colaad ay ka aloosan tahay xildhibaan ubax taaliil warsame ayaa iyada dhankeeda qabta in dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi ay qabatay shaqo muuqato horta hor haddii la yidhaahdo qof walba oo wax qabanaya muxuu qaldayna qalad badan waa laga arkaya laakiin ani waxay ila tahay inuu waxweyn qabtay madaxweyne walba oo na soo marina waxbuu soo gaarsiiyey dalka qofkii kursiga ku fadhiista kursigii waa hal kursi ummadii oo dhan raggii oo dhan baa wada doonaya inay ku wada fadhiistaan marka qofka haddii loo daayo in waxqabadkiisii wax waqti badan buu gelin lahaa wax walba oo la qabto aniga waxa kaloo aan aada ugu soo dhaweynaya waxqabadkiisa ciidankii oo kala daadsanaa baarlamaankeeni sagaalaad waxaan weynay oo dowladda dowladdii hore aan ku dhaliilaya aan ku dhaliili jiray waxaan weynay tirikoobkii ciidanka waxaan weynay ciidanka guutooyinka ay ka kala tirsan yihiin maanta waxaan ognahay garaamka ciidanka soomaaliyeed qof walba akownkiisa bisha soddonkeeda inuu ugu soo dhaco mushaaraadkii dalka oo dhan in bisha soddonkeeda qof walba uu qaato meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid ah xaaladda amni ee guud ahaan dalka wasiirka dhallinyarada ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye ayaa sheegtay in hadda safar dhulkaysan ku tegi karin deegaan doorashada laga soo doortay jowhar balse saddex sano ku aray ku tagtay safar dhulka ah miyaan tegi karnaa meelihii aan ka nimid anigu shan jeer baan jowhar baan kursigaygu yaallaa shan jeeraan tegey waxaan tegay ergadii markii la xulaayey dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan tegey baarlamaankii markii la xulaayey markii baarlamaanka la dooranayayba guddoomiyaha guddoomiye jawaari aan iska raacay markaas marka laga reebo lix jeer bay ahayd lix jeer halkaas maroon guddoomiye jawaari safarkaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle aan u raacay marka laga reebo diiwaangelintiaan tegey markay ergada tegaysay aan soo fiiriyey marka aniga aan registration fiigii aan bixinayaan tegey iyo markaan codka doonanaya shantaba jowhar waxaan maray baabuurkaasaan maray maanta miyaa jowhar la aadi karaa intay jiraan kuwa kale diyaarad itaal aniga aan ku raacaba ma lihi iska dhaaf ergo iyo odaygii ugaas inaan raadiye waxaa la rabaa runta iyo ilkaha waa la caddeeyaa kitaabkii aa marteen inaad ka dhabaysaan cabdulaahi maxamed shirwac ayaa ku baaqa dadku inay isku yimaadaan talo madaxda soomaaliyana wuxuu ugu yeeray in ummadda la hadlaan oo la joojiyo aamusnaanta waxaan ugu baaqayaa in ay dowladda maaragtay aysan arrimahan hadda jira aysan ka aamusin bulshada rayidka odayaasha dhaqanka dadka hantida leh ama muxuu ah mataqaana loo yaqaano ganacsatada culamaa u diinka arrintani arrin meel wanaagsan u socoto uma eka haddii ilaahay baan ka baryaynaa inuu si wanaagsan ka dhigo aamusnaanta dowladduna aad bay waxay u tahay muxuu ah mataqaanaa utunteedii sii xoojinaysaa waa in madaxda dowladdu ay hadlaan xaaladan siday u maareynayaan waa inawaa inay mujtamaca soomaaliyeed u sheegaan xaalal aamus ahi ma jiro dowladda saddex sano jirsatay ee majaraha uu haya madaxweyne maxamed cabdulaahi hadda waxaa sugaya dhaba dheer oo qodxa badan marka la eego xaaladda ammaana guud ahaan dalka doorasho dalka ka qabsoomta iyo xalinta khilaafka kala dhexeeya qaar ka mid a maamul goboleedyada cabdulqaadiro key v o a muqdisho